bismillaahi raxmaan iraxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka duhur ee raadiyaha dalsan qodobada ugu door korona waxaa ka mid ah
faahfaahino dheeraad ah oo kasoo baxayo gaari ay saarnaayeen dad shacab ah oo miino kula qaraxday deegaan ka tirsan gobolka galgaduud
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo maanta kulan gaara la yeelanayaa dhiggiisa madaxweynaha dalka eliterea
deegaano ka tirsan gobolada dalka oo maanta maalintii koowaad ee ciidul adxa loogu ciidayo
ciidanka ammaanka dowladda oo rag burcad hubeysana ku qabtay degmada dayniile ee gobolka banaadir
magaalada muqdisho iyo gobolada dalka oo maalintii labaad ee ciidul adxa si weyn looga ciiday
xildhibaankii ugu horreeyey ee soomaali ah ee heysta dhalashada fiinland oo loo magacaabay ergeyga nabadda geeska afrika
wararka dibaddana waxaa ka mid ah
oogasho dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacday dalka koonfur afrika
iyo shiinaha oo ka dhawaajiyey inuu halis ku jiro xiriirka kala dhexeeya dowladaha maraykanka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
kulan wacan mar kale dhegaystayaal waxaad maqasheen qodobada warkayga ugu door karoon waa duhurnimo axada taariikhdan ay ku beegan tahay tobanka bisha toddobaad sanada labada kun labaatay labada u diyaargarooba warkii oo fidsan faahfaahino dheeraad ah oo kasoo baxaya gaari ay saarnaayeen dad shacab ah ayaa miino kula qaraxday deegaan ka tirsan gobolka galgaduud sida uu faahfaahinta warkan uu ku eegayo waryaheena xuseen washington wararkii aan ka helino deegaan lagu magacaabo khiyaab oo ka tirsan gobolka galgaduud ayaa waxaay sheegayaan in duhurnimadii waa baraqnimadii maanta halkaas uu ka dhacay qaraax sababay dhimashadii dhaawac kadib markii gaari ay la socdeen dad shacab ah halkaas miino ay kula qaraxday wararkaan helino ayaa waxay sheegayaan in qaraxa uu ahaa miino ay la qaraxday gaari ay saarnaayeen dad shacab ah waxaana qaraxaas uu ku qabsaday deegaanka lagu magacaabo xaarxaar oo qiyaasii saddex kilomitr dhanka waqooyi kaga beegan deegaanka khiyaab ee gobolka galgaduud inta la xaqiijiyay hal qof ayaa ku geeriyooday halka mid kalena uu dhaawac kasoo gaaray qaraxaas ka dhacay maanta deegaanka lagu magacaabo xarxaar oo hoostaga deegaanka qeyb ee gobolka galgaduud dadka waa ruuxa dhaawacmay ayaa durbadii waxaa la geeyey mid kamid a xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada cadaado si halkaas xaaladiisa caafimaad lagu dabiibo waxaana sidoo kale goobta laga qaaday meydka qofkii geeriyooday iyadoona wararka inta ay kusii darayaan ilaamaha amniga gobolka galgaduud iyo dadweynaha halkaas ku dhaqanay wadaan baaritaano ku aadan qaraxaas ka dhacay maanta deegaanka xarxaar ee gobolka galgaduud shalay ay ahayd markii inta udhexeysa deegaanka lagu magacaabo ceeldheere iyo sidoo kale magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug uu ka dhacay qarax dhaliyey khasaaro dhaawac ah oo soo gaaray dad shacab ah oo saarnaa gaari hoomey ah kaasoo kusii jeeday magaalada dhuusamareeb islamarkaana ka baxay deegaanka ceeldheere hayeeshe intuusan dhuusamareeb gaarin waxaa wadada xiriirisa deegaanka iyo magaalada ku qabsaday qarax miina ah waxaana sawirar laga soo qaaday gaarigaas ay muujinayeen burbur xoogan oo gaaray gaariga waxaana la tilmaameen gaarigaas uu siday dhuxul sidoo kalena ay saarnaayeen laba ruux oo shacab ah kuwaasoo ku dhaawacmay qaraxa iyadoona durbadii la geeyey xarumo caafimaad oo ku yaala magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug si kastaba deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada dalka ayaa waxaa dhowr jeer oo hore ka dhacay waa anirahde deegaano ka tirsan gobolada galgaduud iyo mudug ayaa waxaa dhowr jeer oo hore ka dhacay qaraxyo sababay dhimashadii dhaawac ah oo inta badan lala egtay gaadiid ay saarnaayeen ama ay la socdeen saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa maamulka galmudug
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa maanta caasimadda dalka eliterea ee casmara kulan kula yeelanaya dhiggiisa madaxweynaha dalkaas eliterea warkaasi waxaa inoo faahfaahinayaa cabdinaasir alcadaale
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shalay gaaray magaalada asmara ee caasimadda dalka elitereya ayaa maantay kulan la yeelan doona dhiggiisa dalka elitereya siyaasa afawarki kulanka labada madaxweyne ayaa waxaa looga hadli doonaa arrimo kala duwan oo ku aadan xoojinta xiriirka labada dal iskaashiga iyo sidoo kale waa sida lagu shaaciyey qoraal ka soo baxay ee madaxtooyada soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa booqasho rasmi ah oo afar maalmood qaadanaysa waxa uu ku joogaa magaalada asmaro warar la helaya ayaa waxay sidoo kale ay sheegayaan in safarka madaxweynaha uu la xiriiro arrimaha ciidamada tababarka lagu qaaday dalka eritrea laba sano ka hor kuwaasi oo wax war ah aan laga helin muddo dhe uu ku sugnaay amase xafiiska tan iyo markii uu yimid waxa uu bilaabay in uu safaro dalka dibaddiisa ugu baxo kuwaasi oo ku aadan xoojinta xiriirka is- waa xiriirka iyo iskaashiga ay soomaaliya la leedahay dalalka caalamka
waa tahay mahadsanid cabdinaasir al cabdaala markaana haddii aan eegno waxaa maanta deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada galgaduud galgaduud iyo shabeellada dhexe looga dabaaldegayaa maalinta koowaad ee ciidul adxa xilli shalay dunida muslimka si weyn looga ciiday maalinta koowaad ee ciidul adxa magaalooyinka gobolka galgaduud ee maanta maalinta koowaad laga ciidayo ayaa waxaa ka mid ah magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug guraceel qeybo ka mid ah caabudwaaq iyo meelo kale oo ka tirsan gal- markaasi galgaduud culimada masaajidda ayaa sheegay in shalay aysan ahayn maalin ciida islamarkaana maanta ay ciidayaan iyadoo markaasi saaka masaajidda ku yaala magaalooyinka lagu tukaday salaada ciidul adxa waxaana masaajidka ku tukaday dadwe- dadweyne fara badan sidoo kale meelaha maanta maalinta koowaad laga ciidayo ciidul adxa waxaa ka mid ah degmada warshiq ee gobolka shabeellada dhexe iyo deegaano hoostaga degmooyinkaas ama degmadaasi waxaana halkaasi saaka lagu oogay salaada ciidul adxa si kastaba magaalada muqdisho iyo deegaanada gobolka dalka gobolada dalka ayaa maalintii labaad si weyn looga ciidayaa ciidul adxa iyadoo dadweynaha ay isugu hambalyeynayaan farxadda ciidda
ciidanka ammaanka dowladda ayaa rag burcad hubeysan ku qabtay degmada dayniile ee gobolka banaadir mar kale xuseen washington ayaa ka waramaya ciidanka ammaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa xalay waxay howlgallo qorsheysan ay ka sameeyeen degmada dayniile ee gobolka banaadir ciidamada ayaa gacanta kusoo dhigay rag hubeysan oo la sheegay inay ahaayeen burcad dhac u geysanaysay shacab ciidamada ragga ay soo qabteen ayaa waxa ay qaarkood wateen dariiska ciidanka dowladda kuwaasoo ka koobnaa shan xubnood halka kuwo kalena ay ku hubeysnaayeen mindiyo ay ku dhibaateynayeen shacabka qoraal ka soo baxay maamulka degmada dayniile ayaa lagu faahfaahiyey howlgalkaas oo ujeedkiisu ah mid lagu xaqiijinayay ammaanka guud ee degmadaas maamulka ayaa sheegay inay ka jawaabeen cabasho kasoo gaartay dadweynaha ku nool xaafado ka tirsan degmada dayniile ee gobolka banaadir sidoo kale maamulka degmada ayaa shaaca ka qaaday inay- in soo qabashada raggan ay dhaca geystay ay dadka deegaanka sheegeen inay ciidam- ciidama waa ay sheegeen inay dhibaatooyin ku hijireen dadka deegaanka degmada dayniil ee gobolka banaadir islamarkaana sidaas gacanta loogu soo dhigay si kastaba degmooyin ka tirsan gobolka banaadir ayaa waxaa muddooyinkii dambe kusoo badanayay dhaca loo geysanayo da- dadka shacabka ah iyadoona dhacaas ay geysanayaan rag hubeysan oo u badan dhalinyaro kuwaas oo wata midiyo iyo agabyo kale oo ay dadka dhaca u geysanayaan
mahadsanid xuseen markaana xildhibaankii ugu horreeyey ee soomaali ah ee heysta dhalashada finland ayaa loo magacaabay ergeyga nabadda geeska afrika sida warkan uu ku faahfaahinayo xasan salaad xasan laki
xildhibaankii ugu horreeyey ee soomaali ah oo haysta dhalashada waddanka fiinland ayaa loo magacaabay ergeyga nabadda geeska afrika wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka fiinland beeka haafisto ayaa u magacaabay xildhibaan suldaan siciid axmed oo asal ahaan kasoo jeeda soomaaliya inuu noqdo ergeygiisa gaarka ah ee dhexdhexaadinta nabadda geeska afrika wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka fiinland ayaa sheegtay in xildhibaan axmed oo ah xubinta keliya ee asal ahaan kasoo jeeda soomaaliya ee ku jira baarlamaanka waddankaasi uu diiradda saari doono taageeridda geedi socodka nabadda ee mid ka mid ah gobolada qaaradda afrika caqabada soo food saartay gobolka waxaa ka mid ah dagaalo badan oo siyaasadeed iyo kuwo hubeysan oo ay u dheertahay in gobolka uu la il daran yahay abaartii ugu xumeyd muddo tobanaan sano ah ayuu yiri haafisto dhexdhexaadinta nabadda waa mid ka mid ah mudnaanta siyaasadda dibadda iyo amniga ee waddanka fiinland saacado kadib magacaabista axmed ayuu u sheegay wakaaladda wararka ee anadolu in magacaabistiisa ay kusoo beegantay xili xasaasi ah oo gobolka uu wajahayo dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin colaado waan ku faraxsanahay in xilkan la ii magacaabo waxaana gudan doonaa waajibkayga waxaana kala shaqayn doonaa mas-uuliyiinta gobolka si aan u xaliyo arrimaha taagan ayuu yidhi axmed ayaa sheegay in dhowaan uu booqan doono gobolka geeska afrika oo la kulmi doono mas-uuliyiinta si uu ugala hadlo arrimo la xiriira xiriirka kala dhexeeya dalka fiinlan waa xildhibaankii ugu horreeyay ee soomaali ah oo haysta dhalashada waddanka fiinlan islamarkaana ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka waddankaasi ee loo magacaabo darajo gaarsiisan ergeyga nabadda geeska afrika
magaalada muqdisho iyo gobolada dalka ayaa maanta oo axad ah maalintii labaad si weyn looga ciidayaa ciidul adxa oo maalintii shalay ay ahayd maalintii koowaad iyadoona dadweynaha isugu hambalyeynayaan farxadda ciidda wadooyinka waaweyn ee caasimadda ayaa waxaa lagu arkayaa dadweyne isugu jira dhalinyaro caruur haween odayaal da- ah kuwaasi oo maalintii labaad ciidaya islamarkaana isku marxabeynaya erayo ay ka mid yihiin ciid wanaagsan caruurta oo si gaar ah ugu dhex muuqata dadka ayaa la arkayaa iyagoo wadooyinka ordaya oo ku labisan dhar kala jaad ah oo qurux badan islamarkaana ku ciyaaraya waxyaabo kala gedisan oo dhawaaqaya sida bastoolada firimbiyo iyo qalabyo kale sidoo kale deegaanada dowlad goboleedyada dalka ayaa maalintii labaad maanta loogu dabaaldegayaa ciidul adxa waxaana goobaha loo dalxiis tago lagu arkay dadweyne fara badan kuwaasi oo ku damaashaadaya
markaana haddii aan egno akhbaaraadka dibadda ugu yaraan afar iyo toban qof ayaa lagu soo waramayaa in lagu toogtay baar lagu caweeyey oo ku yaala magaalada isweeto ee dalka koonfur afrika waxaa sidoo kale toogashadan ku dhaawacmay toban qof oo kale taliyaha booliska gobolka kuting elias mawela ayaa sheegay in dambi baarista ay gaareen goobta uu weerarku ka dhacay oo ah markaasi deegaanka nombaso teven oo dhaca duleedka johannesburg wuxuu intaasi ku daray in tiro badan oo ay markaasi galeen baarka islamarkaana ay bilaabeen inay toogtaan dadkii goobta ku caweynayay halka qaar kalena markaasi dhaawacyo uu kasoo gaaray toogashadaasi halkaasi ka dhacday
ayaa sheegay in wasiirka arrimaha dibadda wongeli uu u sheegay in xoghayaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinton in xiriirka labada dal uu halis ugu jiro kadib waxa uu tilmaamay aragtida marin habaabinta xukuumadda washington ee ku aadan shiinaha hadalkan ayaa imaanaya iyadoo kulan shan saacadood qaatay uu labada mas-uul uu ku dhex maray dalka indonesia halkaasi uu ka socday shirka ay lahaayeen dalalka igad wasiirka arrimaha dibadda shiinaha ayaa wuxuu intaa ku daray in mareykanka iyo iyaga ay ku heshiiyeen xoojinta xiriirka labada dal balse uu hordhigay cabashooyin dhowr ah oo ay ka mid tahay arrinta tiwan dhanka kale xoghayaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinkan ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay saaxiibtinimada shiinaha ee ruushka kadib wadahadal uu dhigiisa shiinaha kula yeeshay indonesia master blinken ayaa sheegay in shiinaha in dhexdhexaadnimo uu ka muujinayo duulaanka ukraine balse wuxuu sheegay in dhexdhexaadnimada aysan suurtagal ahayn marka la eego gardarada cad ee uu wado ruushka
warkii duhur oo aad kala socoteen raadiya dalsan oo si wada jir ay idinkugu soo jeedinayeen ilahaan mustafa iyo anigoo ah cali aadan axmed halkaas ayaan kusoo gabagabanaynaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel